madaxda ay hayaan oo adduunyada oo dadkoo dhanba wada raadinayaan oo albaabkooda laysku cidhiiryayo asagu ma doonayo nin la jecelya haddaa aragto waa nin aan waxba warsanaynin waay marka saxaabigu markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u warsaday wuxuu rasuulka ilaahayow camal itusi idaa camiltuhu axabani allahu wa axabani annaas rasuulka ilah waxaad ii sheegtaa camal yacni haddii aan sameeyo ilaahayna uu jeclaanaya dadkuna ay jeclaanayaan muxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ishad fi dunya adduunyada ku zaahid yuxibuka allah haddaad rabto inuu ilaahay kaa raali noqdo ku jeclaada adduunyada zaahidku noqo isaga taga israacraacinin washad fii ma fii aydi nnaas dadka waxay gacanta ku hayaanna u daaha su-aalanin yuxibuka naasu dadku ay ku jeclaanayaan hadaad bari haddaad baryootanto waa lagu nici soomaalida ku mahmaado bushi badan iyo baryo badanba waa laisku nacaa qofka hadday jiradiisu badato dadka ehelkiisa xataa way ka cajisayaan markaa dambe hadduu maradkiisu bato uun sarirta saaray baryada badan iyo tuugmada badanna waa laisku nacaa warkiibaa soo socdan baa le markasta waa kan wax ii dhiiba unbuu dhihi de wax kale made mada soo ma waa lagaa cararay markaas soo saxda waa lagaa dhaqaaqayaa marka baryadan farada badan khayr ma leh aaya waqad kaana wuxuu ahaaday itisaaluhu xidhiirkiisa bikhulafaa'i bani umaya min cadiimi raxmatillaahi ilaahay naxariistiisa yacni weyninkeeda bihim bani umaya uu u naxariistay nimankan madaxdaaba ilaahay u naxariistay markii rajaa binu xaywa lala xidhiidhiye waay maxaa yeele waaba ninkaan raxmad loo soo diray buu aha waa ninkii toosinayay buu ahay iyo wa jaziili ikraamihi ilaahay karaameynta uu karaameeyey lahum ayaga falaqad dacaahum wuxuu ugu yeeray ila alkhayri khayrku ugu yeeray wadallahum calaa duruqihi duruqilkhayri khayrka wadooyinkiisuu tusinaya wa sanaahum can ishari shartuu ka celinaya wa yani wa awsada duunahum yani abwaabahu wuxuu yani ka albaab wuxuu ka xidhayaa duunahum sakadooda abwaabahu abwaaba shari sharta albaabaheeduu ka xidhaya khayrka unbuu ugu yeeraya maxaa yeel nin wanaagsan haddaad qariin ka dhigato khayr unbuu kuugu yeeri waay xumaantana wuu kaa leexinaya wa araahum lxaqa xaqii buu tusinaya wazayana lahum itibaacahu xaqa siay ku raaci lahaayeen buu u cadaynaya u qurxinaya wa basarahum wuxuu tusinayaa bilbaaili shayga baailka yani wakaraha ilayhim itibaacahu inay yani baailkaas inay raacaanna yani wuu nacsiinaya wy wuu nacsiinaya fanasaxa yani lilahi ilahay buu u naseexeeyey warasuulihi sala allahu alayh wasalam waliaimati lmuslimiina wacaamati walaqad waqacad waxaa dhacday liraja qisatun qiso anaarad yani ifisay lahu yani dariiqahu dariiqiisii fii mukhaaladati alkhulafaa nin ma dee yani adduunyada iskaga tegay buu ahaaye nimankan madaxdaa muxuu ugu tegi jiray qisuu la kulmay markaasuu yani qisadaasuu ugu camalfalay maxaa yeelay madaxda haddii aad yani adduunyadooda aada ugu dhawaanayni inaad xaqa ku toosiso aada ugu dhawaanayso maxaa ka fiican de diintii baa toosinaysaa ay waxadadad yani lahu muhimata u muddadiisii u xadiday wey ay macahu macooda rawaaha binafsihi buu wariyey faqaala wuxuu yidhi inii anigu la waaqifun waan taagnaa maca sulaymaan bin cabdimalik fii jumuucin oo min annaas jamaaco badan oo dadkii ayaan ka mid ahaa oo yani boqorkaan la joognay id ra-aytu waxaan arkay rajulanin yatajihu naxwanaa xagga annaga usoo socdo wasada dixaami dadkii meesha dhoobnaa ee farda badnaa dhexdoodu dadkii uu soo dhex jeexayaa markaasuu xagga xaana usoo socdo aniga iyo yacni sulaymaan oo boqorkii a bin cabdimalik ayuu xagga anaga usoo socdo wa kaana wuxuu ahday ninku xasano suurati waa nin suurad qurux badan jaliilal hay-ati hay-adiisuna aada yani looga heybaysto way labis wanaagsan famaa zaala kama zuulin yashuqu sufuufa sufuufta inuu soo dhex marayo wa ana anigu maa ashuku aana shakisnayn annahu asagu yaruumu lkhaliifata waxaan isleehay ninka khaliifka u socdaa ebow madaxdu ninka madaxweyne u socdaa xataa xaadaanii anigu isoo garab istaagay wa waqafa ilaa jaanii wuu isoo qaabilay oo waqafa ilaa jaanibi dhinacay u istaagay uma xayaani wuu isalaamay wa qaala wuxuu yaa rajaa inuu isii yaqaanay baad moodaa anigumaba garanayo yaa rajaa rajow inaka adigu qad ubtuliita waxaa lagugu intixaamay bi haada rajuli ninkaana lagugu intixaamay wa ashaara ila alkhaliifati khaliifkiu gacanta ku taagay ninkaana lagu intixaamay yani waad u dhowdahay wy madaxdan dadka u tago yani waa imtixaamayin magta khatar weeye madaxda magta yani waa lagu yani waa lagu fidnoobaayo mar haddaanu madaxweyne ag joogto yani saad ku badbaado waa adag tahay de ilahay ku naxariiso mooyaan wa ina fi lqurbi dhawaasho minhu asaga loo dhowaadana alkhayr alkasiira khayr fara badan aw ishar alkasiira labada un baa mid laga helaa nin madax haddaad u dhawaato khayr fara badan ama shar badan baa laga hela fajcal yeel qurbaka dhawaantaada minhu aada u dhowaanayso khayran laka mid kuu khayr badan walahu asagana u khayr u ah walinaasi dadkana khayr u ah mar kastood u tagto wax adiga kuu khayra asagana khayr u ah dadkana khayr u ah un u sheeg wax kale ha ka shaqayni dhawaantaada saasun ha noqoto wa waclam ogow yaa rajaau rajo annahu shaniya man kaanad lahu ninkay u sugnaatay manzilatun min asultaan ninkii ninkii madaxweynaha agtiisa magac ku leh oo fa rafaca kor yeelay ileyhi xaggiisa xaajata imri'in ruux dantiisa daciifin tabar daran laa yastadiicu rafcaha aan keri karin aduu aad yani ninka madaxdaa wuu ku qiimeynaya agtiisa magac baad ku leeday nin miskiina oo asagu dantiisaba aan madaxweynaha u sheegan karin dantiisii baa soo qaaday markaasaad u sheegtay laqiya allaha ilaahay buu la kulmayaa jala wacada yowma alqiyaamati waqad sabatad yani sabata qadamayhi lilxisaab ilaahay lugihiisaa xisaabta ku sugaya qiyaamaha waay qiyaamaha ninkaas xisaabta yani yaa ilaahay u fududaynaya ninkii nin yani miskiina xaajadiisa gaarsiiye ninkaa boqorka dantiisa ugu guday waay ya raja ay wadkur xus buu yidhi yaa raja rajow ana man kaana bixaajati akii akhiihi lmuslim walaalkiisa muslimkaa ninkii dantiisa gudo kaana lahu fii xaajati ilaahay baa dantiisa guday waclam ogow yaa rajaa ana man axaba alacmaala ana min axab ilacmaali de acmaasha midda loogu jecelaya ila llahi jala wacaze idkhaalu lfaraxi farax oo la geliyo weeye calaa qalbi imri'in muslimin ruux muslim oo qalbigiisa farax la geliyo wax ilahay uu ka jecel yahay ma jiro ruux inaad ka farxiso muslima wa ay wa fii ma waqti kuntu anugu ata'amalu aan fiirinayo kalaamahu wa atraqabu aan dhegaysanayo aan yani ama sii sugayo an yaziidanii inuu ii ziyaadiyo minhu naada alkhaliifatu khaliifkii baa dhawaaqay qaa'ilan ayna rajaa bnu xaywa wa raja awa bnu xaywa fancadaftu waan laabmay buu yidhi naxwow dhinaciisaan u dhaqaaqo waqoltu waxaan idhi haa ana yaa amiira almu'miniin waa ikamaan idhi buy fasa'alanii wuu i weydiiyey can shayin famaa kidu masigin afruqu inaan ka faaruqo min jawaabihi jawaabtiisii xataa iltafatu ilaa saaxibi saaxiibkay baan soo fiiriyey falam ajidhu maba joogo meesha ma taago fataaye fanafadtu waan raadiyey almakaana makaankii canhu xaggiisa nafdan falam aqac lahu calaa aharin bayna annaas raadkiisina xataa lama hayo bar iyo waa ka lama hayo meel alla meeluu dhigay cag yasaan sheeg adugu nin loo soo diray una xag ilaahay looga soo diray buu ahaaye ninkan xaqa u sheegaya maadaama uu ninkii boqorkaa la socdo soomaha boqorkuna ku kalsoon yahay waa ka walaqad kaana liraja waxaa u sugnaa binu xaywata maca khulafaa'i bani umaya mawaaqifun mawaaqif mawaaqifu sidqin waaye maa zaala uusa ka zuulin yukib aaya yukinuha taariikhu taariikhdu yani inay werinayso fii azhaa saafaxaatihi waay taariikhdii baa werinayo muxuu ku yani ku qarinayaa fii azhaa safaxaatihi safxooyinkiisa yani midda ugu nuurka badan waaye wayarwiiha wuu werinaya alkhalafu dadkii dambeeyena cani salaf bay ka warinayaan min dalika waxaa ka mid a annago asagoo kaana waxaa daata yowmin fii majlisi cabdilmalik binu marwan fa wusifa lilyani khaliifati khaliifka waxaa loo sheegay oo yani waa cabdimelig waaye rajulun nin yani bisuu'i dawiyatin calaa bani umaya waxaa jiraa la yidhi cabdimeligo nin reer bani umaya adinka yani reer bani umaye ah qalbiga un wax xun idinkugu hayo wa qiila waxaa loo yidhi inahu asagu yushaayicu ibnu zubayr ibna zubayr cabdullaahi ibnu zubayr buu la jiraa adinku idin necab yahay uu idinka soo horjeeda cabdullahi ibnu zubayrna wuu la jiraa yani wayantasiru lahu cabdullahi bnu zubayr buu u gargaaraya garab istaagaya wadakaral waashi ninka waashiga ah waa midka dadka isku dirdiraalaya warxumaqaadka ah warxuma tashiilka waay alwaashi waxaa la yidhahdaa ninka warka soo raro oo warxuma tashiilka ah waay yani wuu sheegay oo lahu asaga min afcaalihi iyo wa aqwaalihi maa buu sheegay asaara yani kiciyeyo xafiidatahu caradiisi waay waxbuunika oga waa nin saasoo adinka idin neceb oo markasta waxbuu idinka sheegaa reer bani umaya saasuu yidhahdaayo markaasuu ninka amiirka caro aad buu carooday fa qaala wuxuu wallaahi lain amkanani illaahu ilaahay hadduu imakaniyo minukaas oo gacanta ii geliyo la afcalanna wala afcalanna walle waxaan ku sameeya waa la arki doonaa ay kaas haddaama qabto wala adacanna waan dejinayaa asayfa sayf baan fii cunuqihi halkaa umaan ka saaraya seefta kurkaan ka jaraya walam yamdi ma tegin dawiilu waqtin waqti dheerba kama soo wareegin xataa amkanahu llahu min arajuli ninkii gacanta usoo galay cabdimalik binu marwaan buu gacanta usoo galay wasiiqa waa la soo waday ileyhi xaggiisa sawqan falamaa waqacat caynaahu calayhi markay ku dhaceen cabdimalik ninkii waakan markii la yidhi kaada wuxuu ku sigtay yatamayazu min alkaydi inuu caro darteed la gogo wahama wuxuu hamiyey bian tunafida waciidahu bihi inuu waciidkiisii u yabohay walle la afcalanna wala afcalan uu yidhi soo maha yani goodigii u goodiyey inuu ku fuliyo ayuu ku dhowaaday faqaama ilayhi raja binu xaywa raja binu xaywa usoo istaagay wa qaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ina allaha ilaahay jala wacaze qad sanaca laka wuxuu kuu yeelay oo kuu sameeyey maa tuxibu waxaad jeclayd oo min alqudrati ninkaa inaad gacanta ku dhigta kaas haddaan qabto soomada lahayn inaad qabato wixii ahayd oo aad jeclayd oo inaad ninkaa gacanta ku dhigta ahayd ilaahay wuu kuu yeelo ninka waad haysaa fasnac lilaahi adiguna ilaahay u samee maa yuxibu wuxuu jecel yahay oo min alcafwi in layska cafiyaa adiga waxaad jeclayd in ninka gacanta kuusoo geliya ilahay waa kuu yeele ilaahay wuxuu jecel yahay u yeel oo waa maxay min alcafwi inaad ninka iska cafiso waa inaad iska cafiso fasakanad waxaa xasishayo nafsu lkhaliifati khaliifka naftiisii wa sakana canhu qadabuhu caradiina waa ka xasishay wa cafaa can irajuli ninkii uu iska cafiyey wandalaqa saraaxau sii daaya buu yihi wa axsana ilayhi weliba ixsaan buu u sameeyey wuxuu yihi waxa la siiyo waxaa la siiya ayuu yidhi wa fii sanati ixdaa wa tisciina yuxaja lwaliid bin cabdimalik xiji xajiye wa bisuxbatihina rajaa ibnu xaywata la socday oo yani khulafaau bani umaya rag isbabedelaheen oo yani sanooyin dheerna aan aan kala dambaynine yani raggaasoo dhan buu hadala jiray wa reer bani umaye oo dhan badankoodii falamaa balaqaa markay gaareen almadiinata zaara wuxuu ziyaartay masjidaha waa ninkii madaxda ahaa yani boqorkaa muxuu yahay cabdimalik yani maxaa ley weliid bin cabdimalik a yuraafiquhumaa yani waxaa la rafiiqaya markaas cumar bin cabdicasiis waayo cumar bin cabdicasiis markaa madiine waali ka ahaa gudoomiye ka ahaa yaa yani la socdo yani waa weliid binu cabdiwelid oo boqorka iyo rajaa binu xaywo oo ninkii sheekhahay caalimka ay la socdaya iyo cumar bin cabdicasiis saddexdoodaa wey saddexdooda waqad yani raqiba alkhaliifatu khaliifkii wuxuu jeclaaday min an yandura ila alxarami xaramka inuu fiiriyo annabawiya yani weliid bin cabdimalik weye nadratan nadrata anaatin weeye iyo warawiya kaadsiyo iyo fikir inuu ku fiiriyo id kaana wuxuu ahaaday qad caqada mid go-aansaday alcazma go-aan calaa tawsicati masaajidka inuu weyneeyo xataa yakuuna miatay diraac laba boqol oo dhudhun inuu masaajidka gaarsiiyo ayuu rabaa oo aada u waasiciyuu doonaya marka uu soo xajiyey hadduu magaalada yimid marka wuxuu rabaa inuu masaajidka dhinacyaha dhan kala wareego uu fiiriyo masaajidka u fiiriyo fa ukrija naasu dadkii baa laga bixiyey min almasjidi masaajidkaa laga bixiyey liyatamakana inay u suurta gasho alkhaliifatu min min ta'amuli fiirfiirintiisa oo masaajidkii oo la buuxo oo dadkii fiiriya dee lama fiirfiirin karee dadkii oo dhan baa ka baxa masaajidka ha laga baxo ninka khaliifka ah waa fiirfiirinaya masaajidkii dhinac kasta kala wareegaye markaa sidii masaajidka yani loo weyneyn lahaa ayuu fiirinaya markaas walam yabqa fiihi masaajidka kuma harin hayru saciid binu musayib dadkii kale oo dhan waa laga saaray saciid binu musayib keliyaa ku haray meesha id lam yajuruu mayna dhiiraninoo yani alxarasu kuwii waardiyahaa oo ciidankaha calaa ikhraajihi dadkii kale oo dhan baxaa la yidhi waa la saaray saciid binu musayib laakiin waa ka cabsadeenoo bax bay dhihi waayeen nin la yaqaanay bu hadee cibaado badan saciid binu musayib waa ay oo zamankii la ohan jiray zamanu xarra oo laga kala carray madiine wax ku tukada la waaye masaajidka ku tukada la waaye saciid binu musayib keligii baa ku jiray baa isaga tukan jiray intaasoo dhan masaajid keligii baa ku tukan jiray zaman ay fidno ka dhacday madiine waay ay marka saciid binu musayib waa lagu dhiiran waaye waay ka soo bax masaajidka waa la dhihi waaye maxaa yeel saciid binu musayib waxaa laga wariyey afartan sano aada mu-adin muuse aadaanay ilaa wa ana fi lmasjid waa aadaanka hore ogow afartan sano nin mu-adina masaajidka muuna aadaanin ilaa anoo fadhiyo unbuu aadaan ku dhacaya maxaad malanaysa marka ninkaas waxaa kaloo laga wariyey inuu yidhi afartan sano weysada cishaha ayaan mid salaada subax ku tukanaya buui weysada aan cishaha ku tukaday yaan salaada subax ku tukanay dadkaa maxaad umalaynaysaa markaas ya raggaa cibaadadooda marka ninkaasaa masaajidkii dhex fadhiyo rawdoodii dhex fadhiyo yaa soo bax dhihi kara ninkaas nimankii waardiga ahaa ee ciidanka waa ka cabsadeen waa iska daayeen fa arsala ilayhi cumar binu cabdicasiis baa marka u diray cumar binu cabdicasiis baa qof u diray wa kaana yowmaydin wuxuu waaliyan cala almadiinati rasuulan buu u diray yaquulu markii nimankii waardiga ah ka cabsadeen oo soo saari waayeen cumar binu cabdicasiis oo magaalada madiine guddoomiye ka ahaa yaa qof u diray markaasuu si naxariisa wuxuu yihi low kharajta min almasjidi kamaa kharajanaa waxaan jeclaan lahayn siay dadku masaajidka oga baxeen inaad oga soo baxdo ninkii khaliifka muslimiinta masaajid ku wareegay hal qofan inu ku haran lama rabee ka soo bax masaajidka ay fa qaala saciid binu musayib wuxuu yidhi laa uqaadiru lmasjida masaajidka ka tegi maayo ilaa fi lwaqti aladii yani ictadtu aan ka caadayeeshay an uqaadirahu fiihi kula yawmin saacaddii aan ka bixi jiray un baan ka baxayaa hadda kama baxayo masaajidka ka soo baxay iyo hebel baa imaanayo anuu masaajidka ogama baxay yidhi ee sidai aniga nidaamkii awalba ii tixinaa markaan ku cibaadaysa saacaddii un aan yaro bixi jiray unbaan baxaya wax kale ma jiraan saasuu sheega bu ay cumar bin cabdilcaziiz way ninkan la hadlaya isaguna ninkaan ogeyd oo cajiibka awo ay faqiila lahu waxaa loo yidhi low qumta marka markii uu sidaa yani uu diiday inuu baxo yaa haddana la su-aalo waxaa l low qumta fasallamta calaa amiiri lmu'miniin maa ka cadido marka yani khaliifkii muslimiinta yimid ee weli yani yani weliid bin cabdimalik maa salaamtid faqaala wuxuu yidhi inamaa ji'tu lihada ilaa hunaa inamaa ji'tu waan imid ilaa hunaa halkan waa masaajidke liaquuma inaan u kaco lirabbi alcaalamiin meesha waxaan u imaaday inaan ilaahay hor istaagoon u kacaan u imide axad kaloo bini aadan inaan u istaago masaajidka uma soo geli wa falamaa carafa markuu ogaaday cumar binu cabdilcaziiz maa daara bayna rasuulihi wa saciid bin muysayb wuxuu rasuulkiisii ugu jawaabay yani uu hadalka inuuna inuuna baxaynin ah jacala wuxuu guda galay cumar binu cabdilcaziiz yacdilu inuu leexinayo bilkhaliifati khaliifkii can ilmakaani aladii fiihi saciid meeshii uu saciid fadhiyey saciid bin musayb fadhiyaa laga leexiyey marka intay garab kaceen labadoodii oo dhinaciisi uu ka xigsadayba xagga loo wadaa hayuu arkin bay leeyihin yuun arkin ay wa akhada wuxuu gudagelay rajaa binu xaywatana yushaaqiluhu bilkalaam rajaa binu xayfana yani binu xaywatana hadal buu ku mashquulinayaa cumar binu cabdilcaziizna dhinacii xagga saciid buu ka maray markaasaa la mashquulinayo dhinacaa kaloo masaajidka loo waday waay yuuna arkin baa laleeyahy doqan yuuna arkin ay waa limaa kaanaa waxay ahaadeen cumar binu cabdilcaziizi rajaa binu xaywata yaclamaani kuwa og min shiddati cunfuwaani lkhaliifati khaliifka yani caradiisa darnaanteeda way ninkan waa nin amarkii diiday haddii la yidhaahdo waaba intaasoo laga yaabo inuu yidha yani oo amro iyo dhib ha loo geysto faqaala lahuma lweliid baa wuxuu yidhi man dalika sheekhu de ma ninkaan masaajidka odaygan dhex fadhiyaa laga qarin karaa inay ka qariyaan wayba damceene dee uu iska socdaa masaajidka usaa ufiirfiirinaya mota markii ishiisa unbaa ku dhacday duqan masaajidka dhex fadhiyo markaasuu yihi man dalika sheekh odaygaana muxuu ahaa alaysa huwa saciid binu masayib soo maaha isagaaba gartay soo saciid binu masayib maaha faqaala waxay yidhahdeen bala ya amiira almu'miniin asagii waaye wadafiqa waxay guda galeen yasifaani inay sifaynayaan min diinihi iyo wa cilmihi iyo wa fadlihi iyo wa tuqaahu taqwadiisii ashay alkasiir waa ninkii saciid binu musayib ahaa ee cilmiga badnaa ee taqwada badnaa ee kan ahaa ee kan ahaa waay asagay ka mashquulinayan waxay leeyihin yuuse maartay uma qaala waxay yidhahdeen walow calima sheekhu sheekhu hadduu ogaan lahaa bimakaani amiiri lmu'miniin laqaama ilayhi wasalama caleyh asagay ku maslaxaynayaan weliba waa kii horey baaba la yidhi maasalaantiida uu ka diidaye asagay marka ku yani ku qancinayan waxay dhahen hadduu sheekhu ogaan lahaa inuu amiirulmu'miniin masaajidka dhex marayo intuu soo kaco ayuu ku salaami lahaa way laakiin ma ogo waa in iska cibaado badan oo cibaadadaasuu mashquul ku yahay oo kuma ogo walaakinahu asagu daciifulbasari waa nin araggiisuna yani gaamayo indihiisu hadda iska daciifeen oo kuma arkayo kuma garanayo faqaala lweliid wuxuu yidhi inii anigu la aclamu waan ogahay min xaalihi xaalkiisa waan ogahay midla maa tadkuraani yacni sida aada u sheegaysaan baan aniguna u ogay xaalkiisa nin taqwo badan oo cilmi badan oo salaax badan oo cajiiba inuu yahay wa huwa asagu axaqu an naatiyahu wanusallima caleyh inaan u tagno oon salaano asagaa ku xaqnimo badan waay inuu soo kaco annagana salaamo mehe inaan u tagno salaano asagaa ku xaqnimo badan ee aan salaano waay uma daara fi masjidi buu kusoo wareegay xataa ataahu ilaa uu u yimid wawaqafa caleyhi wuu soo kor istaagay waxayahu wuu salaamay wa qaala wuxuu yihi kayfa sheekhu sheekhu see yahay falam yanhad min makaanihi meesha uu fadhiyay ogama soo kicin saciid bin musayb meesha ogama soo kicin mana soo soo fiirinine wa qaala wuxuu yidhi binicmatin min allahi walahu alxamdu walmina sheekhu odaygu waa iska fiican yahay nicmad ilaahay buu ku sugan yahay walahu alxamdu walmina fa kayfa amiiru lmu'miniin see yahay isagoo meeshiisi iska fadhiya oo sii jeeda ayuu yihi kayfa amiiru lmu'miniin wafaqahu llahu allaha waafajiyey limaa yuxibuhu wayarda ilaahay wuxuu raalliga ka yahay ha waafajiye see yahay xaalkiisu aya faاnصarafa weliid waa iska gadoomay walxaal u asagu yaquulu uu leeyahay hada baqiyat الnaas dadkii wanaagsanaa dadkii ka dambeeyey wy ninkaas ay baqiyat الnaas waay hada baqiyatu salafi hadihi اlumma ummaddan salafkeedii raggii ka dambeeyey way ninkaas iyo waxa lamid aha ka dambeeya ragga dadkii salafka ahaa ee lagu dayanayay wakaw walama afdat اlkhilaafatu khilaafadii markay soo gaartay ilaa sulaymaan bin cabdimalik sulaymaan bin cabdimalik bay usoo wareegtay haddana khilaafadii kaana liraja binu xaywa waxaa u sugnaaday cindahu agtiisa shanun yafuuqu shanahu cinda saabiqihi ninkii hore siduu yani ula saaxiibay si kasii daran bu yani sulaymaan bin cabdimalik haddana ula xidhiidhay faqad kaana wuxuu ahaaday sulaymaanu sulaymaan cadiimo iqati kalsoonidiisu mid ay weyn tahay bihi rajaa binu xaywa uu yani ku kalsoon yahay shadiid alictimaadi calayh aad buu ugu kalsoonaa hadalkiisa u cuskanay xariisan wuxuu ku dadaalayaa calaa an yaakuda bira'yi raygiisa inuu qaato fii sakiiri umuuri umuurta teeda yaryar iyo wakabiiraha wax walba wuu kala tashanaya wa mawaaqifu rajaa binu xaywata maca sulaymaan bini cabdilmelig kaiiratun musiira way fara badan tahay buu kuleeyaha waana wax musiiraho yani caqliga yani qalbiga kicinayso bayda ana akbarahaa mid bayda laakina ana akbarahaa midda ugu weyn shanan xagga shaniga wa acdamahaa midda ugu weyn cala alislaami iyo walmuslimiina khadaran mowqicuhu mowqiciisi weeye min amri wilaayati alcahdi waay markuu sulaymaan bin cabdimelig inuu wareejiyo uu doonaya madaxnimada waa mar intuu xanuunsaday geeridii kusoo dhawaatay ya wuxuu damcay inuu yani qof kale u qoro yani bayco dadka oga qaado waxay yeeli jireen yani nimanka umiyiinta ninkaan markii lagu soo dhow yahayba baycuu dadka ka qaaday dadku isugu yeerayaa waxaan idinku laaziminayaa inaad hebel ninkaas hebel aad la mubaayacootaan buu leey yaa diidi karade waa qasab waan la mubaayacoonay haddii la yidhahna hadhow lama khilaafi karade ballankood ka baxday noqoni marka baycadaasaa dadka qasab looga qaadi jiray oo dee midba midka ka dambeeya markaa qasaab ku qaban jiray marka waxyaalihii uu yani kala kulmay waxaa ka mid ahaa markii ugu dambeysay ee baycadii uu ka yani khilaafadii islaamka uu kadar ka dardaarmay ka ballamay o mawqifu mawqicuhu mawqiciisi min amri wilaayati alcahdi iyo wa aharuhu fi lbaycati yani siduu yani ugu doortay aharu yani yani fi lbaycati licumar bin cabdilcaziiz w sulaymaan bin cabdimelig waxaa ku xigay cumar bin cabdilcaziiz yaa sabab ugu ahaa raja binu xaywa ninkan raja binu xaywe he weligaa bani umaya khulafadooda dhan madaxda saaxiibba la ahaa ninkaana sabab uu noqday maa asagoo walaalihii iyo wiilkiisa wiilashiisuu doonaya inuu uga ballamee ninkaan unbaa yani yani sabab ugu ahaa inuu cumar bin cabdilcaziiz oo ilmaadeer yihiin uu ka dhiga wa cumar bin cabdilcaziz ilmaadeer bay yihiin xadada raja binu xaywataa sheekeeye qaala wuxuu yidhi lamaa kaana markuu ahaaday awala yowmi jumcatin jumco maalinkeeda kii ugu horreeyey min shahri safar ka mid a sanata tiscin ay wa tisciin sagaashan iyo sagaal markay ahayd hijradu kunnaa waxaanay maca amiiri lmuminiin amiiru lmuminiin maciisaan ahayn saaya sulaymaan bin cabdimalik bidaadiq meesha daadiq la yidhahdo yani waa yani oo meel syria ku taalo oo yani daabiq la yidhaha magaalo daabiq la yidhaha syria ku taalo marka ko wa kaana wuxuu ahaaday qad arsala mid diray jeyshan ciidan ciidan buu diray markaas aye ciidankaas oo aye ciidan weyn ayuu diray wa kaana qad arsala wuxuu diray jeyshan ciidan laji-an yani waayahay ila ila lqustandiniyati biqiyaadati akhiihi maslama ciidan weyn buu dirayoo meesha la yidhaha qustandiniya ayuu u diray ciidankaana yaa hogaaminaya walaalkii maslamata bin cabdimalik yuu ciidanka madaxa oga dhigay wa macahu waxaa ciidanka kale la jiro ibnuhu wiilkiisi daawuuda wiil asaga uu dhawo daawuud bin sulaymaan bin cabdimalik la yidhahdana ciidanku la socda iyo wa daa'ifatun kabiiratun oo min ahli beytihi ahli beytkiisa ka mida waqad aalaa wuu dhaartayoo calaa allah ibraxa inuuna ka zuulin yani marxa daabiqa marja daabiqa meeshan daabiq la yidhaahdo yani inuuna beerteeda ka tegaynin xataa yaftax allahu calayhi alqustandiniya magaalada qustandiniya ilaa uu qabsado ow yamuuta ilaa uu dhinto falama iqtaraba mawcidu salaati ljumcati jumcada salaadeeda markuu waqtigeeda soo dhawaado tawada'a alkhaliifatu wuu weysaystay faaxsana lwuduu'a weysadii buu wanaajiyey uma labisa xullatan khadraa isku joog cagaaran oo qurux badan buu xirtay wactama bicimaamatin khadraa cimaamad cagaarana wuu ku duurtay wa nadara fi lmiraati miraayad buu isku fiiriyey nadrata mucjibin binafsihi intuu labistay oo isku joog qurux badan iyo miraayad yani yani cimaamad guduudan uu ku duurtay ayuu marka khadraa cagaaran ayuu marka miraayad isku fiiriye wey nadrata mucjibin binafsi nin naftiisa la yaaban mashuwin bishabaabihi dhalinyarinimadiisana yani ku faanayo ku kibraayo wa kaana wuxuu a fii naxwi arbaciina min cumri marka afartankiibuu ku jiraa ase ragga ugu kaamilsan yahay uma kharaja wuu baxay liyusaliya binnaasi dadka inuu tujiyo aljumcata jumcada falam yarjic min almasjidi masaajidka kamuuna soo noqonin ilaa wahuwa mawcuukun asagoo aada u qandhaysan markuu jimcadii aye qandho unbaa ku dhacday asagooba qandhahaysuu kasoo noqday masaajidka uma akhada wuxuu gudagelayo yanqulu calayhi lmaradu yowman bacda yowmin yafqulu calayhi lmaradu maradkii inuu kusoo cislaanayo yowman bacda yowmin maradkii baa kusoo maalin maalinkasi dambe waqad sa'alanii wuxuu ii su-aalay buu i rajaa binu xaywata odhanayo an adalla inaan ahaado qariiban inuu hayga dheeraanin buu irnayo waan sii cuslaanayaa hayga dheeraanin bu fadaqaltu calayhi waan usoo galay daata maratin mar fawajadtuhu waan helay oo yaktubu kitaaban isagoo warqad qoray faqultu waxaan idhi maa tasnacu maxaa samaynaysa ya amiir almuminiin faqaala wuxuu ihi aktubu waan qorayaa kitaaban kitaab achadu aan ballamayo oo bihi asaga ilaa ilaa ibni wiilkayga ayuub ah wiilkayga ayuuba in lala mubaayacoodo yani khilaafada uu qabto ayaan yani warqadaasaan qoraya faqultu waxaan ya amiir almuminiin ina mima yaxfadu lkhaliifa khaliifka waxaa xifdinayo waxaa ka mida fii qabrihi qabrigiisa oo yani dhibaatada qabriga iyo cadaabka loola xifdinayo wa yubriu dimatahu dimadiisana beri yeelayo cinda rabbi ilaahay agtiisana ku badbaadinayo an yastaklifa cala annaasi dadka inuu madax oga dhiga arajula saalixan nin saalixaho cibaadale inuu dadka u dhiibo taa unbuu ilaahay agtiisa ku beri noqon karaa wa ina ibnaka wiilkaada ayuubun ayuuba qulaamun wiil weeye lam yabluq ilxuluma bacdu weliba waa wiil aan weli qaangaarin walam yatabayan laka kuuma cadaanin salaaxuhu min dalaaxihi wa inuu nin fiican noqon doono iyo inuu nin xun doon doono kuuma kala caddaani weli fataraajaca markaasuu istirjacsaday oo inaa lilaahi wa inaa ilayhi wa qaala wuxuu yidhi inahu kitaabun weeye katabtu waa warqad aan iska qoray wa ana uriidu waxaan doonaya an astakiira fiihi inaan ilaahay ka istikaara weydiiyo walam acdin yani calayhi ilaa go-aan aan gaaray inaan wiilkaa ka dhigo go-aana ma aha uma mazaqa alkitaaba warqadii buu dildilaciyo wamakasa bacda dalika wuu joogay haddana yowman ow yowmayni uma dacaani wuu ii yeedhay wa qaala wuxuu yidhi maa ra'yuka fii waladii daawuud yaa aw almaqdaad haddaba yani maxay kula tahay wiilkaygii weynaa oo daawuud ah amagaaga kugu maqan yani wiilkaa daawuud haddaan u qoro maxaad yahay kula tahay faqultu waxaan idhi huwa qaa'imuhu maqan yahay maca juyuusi lmuslimiina muslimiinta macooda fi qustandiiniyati wa anta laa tadri ma garanaysa alaana axayun huwa amaytu waa nin jihaad u baxo maqane hadda inuu nool yahay in kaleba kama warantida seed oo lama waayacay oo wax ugu qoray qaala wuxuu faqaala wuxuu yihi faman taraa idan yaa rajaa yaad marka yay kula tahay marka inaan ka dhigo yaad ra'yeynaysaayo yay kula tahay inaan ka dhigo yaa rajaa faqultu waxaan idhi alra'yu laka yaa amiir almuuminiin hebel ka dhig taasuu diidaya mogta asaga u daynaya wuxuu rabaa inuu dadka ehelkiisa oo dhan ku wareego hebel see kuleeyaha u yidhaahdo marka ara'yu laka yaa amiir adigaa iskale arrinka adigaa iskale ay wa kuntu waxaan ahaaday uriidu mid doonayo an andura inaan fiiriyo fii man yadkuruhum dadka uu sheegayo likay astadcidahum inaan ka fogeeyo waaxidan waaxidan xataa asila ilaa aan gaara ilaa cumar bin cabdilaiz aniga cumar bin cabdilaiz baan u socdaa laakiin yani inta kaloo dhan markuu soo marxaan raba mid walba inaa ihahdo inaa idhahdan rabaa buu fa qaala wuxuu yihi kayfa taraa seed maxay kula tahay ilaa yani cumar bin cabdilcasiiz waay markiiba weli soo dh cumar bin cabdilcasiis ee kuleeyahay faqultu waxaan idhi laa calimtu ma ogi wallaahi baan ku dhaartay ilaa faadilan kaamilan caaqilan dayinan nin fadli badan oo cilmi badan oo caqli badan oo diin aho diinta aada u carafalo unbaan anuu ku aqaana faqaala wuxuu ihi sadaqta run baa sheegay inahu wallaahi lakada yani lakadalika waa sidaas walaakinani walaakini in walaytu haddaan cumar bin cabdilcasiis u dhiibo oo aqfaltu aan ka tago awlaada cabdilmelik asaga salmaan bin cabdilmelik baa layidhaha sooma awlaada cabdilmelik haddaan ka tago kuwa walaalahi oo aniga ila dhashay iyo kuwa aniga aan dhalay iyo reer cabdilmelik haddaan ka tago latakuunana waay no waxay ahaanaysaa ma yani baycadaas fitnatun fitnay noqon latakuunana fitnatun baa ahaan doonto walaa yatrukuunahu oga tegi mahayaan yelii calayhim abada inay madaxnimada cumar bin cabdilcasiis u daayaan marnaba lagama yaabo faqultu waxaan idhi ashrig wadaaji waaxidan oo minhum mid ayaga ka mid a wadaaji oo wajcalhu u yeela bacdahu gadaashii siday uga badbaadaysa waxaa weeye inaad tiraada hadda cumar bin cabdilcasiis baan u dhiibay waxaana ku xigo nin kaloo reer cabdilmelig madaw ninkaasaa ka dambeeya deh ninkaasaa ka dambeeyo dahb faqaala wuxuu yihi asabta waad asiirta fa ina dalika kaaso mima yusakinuhum wa yajcaluhum yardownahu haddii yani nin ayaga ka mida la magacaabo ninkaasaa ku xigo la yidhaahdo inay markaas iska raalli noqdaan waa laga yaabaa adeecaan uma akhada kitaaba warqadii buu qaaday wakataba biyadii gacantiisa ku qoray bismi illaahi araxmaani raxiim hada kitaabu min cabdillaahi sulaymaan bin cabdimalik amiiri lmuminiin licumar bin cabdicasiis inii anigu wallaytuhu waan tawaliyey waan tawalisiiyey alkhilaafata baan u dhiibay min bacdi wajacaltaa waxaan ka yeelay min bacdi asaga gadaashiisana liyaziid bin cabdimalik fasmacuu lahu maqla wa adiicuu adeeca wataqu llaha ilaahay ka baqa walaa takhtalifu ha iskhilaafina oo fatadmaca daamicuuna kuwa damcaya idin damcaan fiikum fiigiina wa haddii la iskhilaafo moogtahay waxaa imaanaya dicfi iyo fashal baa imaanaya walaa tanaasacuu fatafshaluu baa ilaahay yidhi watadhaba riixukum yacni ha doodina oo ha iskhilaafina waad fashilaysaanoo quwadiinni waa tegaysa waay marka ha yacni ha iskhilaafina oo kuwa markaasi cadowgahe idin damcaya markaa idin damcaan waay uma khatama alkitaaba kitaabkiibuu yani khatimay weeye wanaawalani iyo khatmiga waxaa la yidhahdaa in shabad lagu dhufta intii warqada yani baqshada lagu gediyo korkana shabad looga dhufto lama furi karo markaas lama furi karo haddii mar yani lagu dhufto ninkii loo diray unbaa furan karo ama waktigii loogu talagalay unbaa la furaya mooye lama furi karo waay uma arsala ilaa kacab binu xaazim ilaa kacab binu xaamid ninka kacab binu xaamid la yidhaahdo u diray saaxiibu shuruudati bilisa u weynaa waay wa qaala lahu wuxuu u yidhi udcu aala beyti aalu beytkayga qaraabadayda o dhan igu soo yeer faliyajtamicuu ha soo kulmeen waaclimhum u sheeg ana alkitaaba kitaabka aladii fii yadi rajaa ninkaa raja ibnu xay wataa kitaabka uu hayo oo gacanta ku wado tus kitaabka tus warqada yani way shabaysa warqad baa ku dhex jirta wax ku qoran lama yaqaan huwa kitaabiya anaa qoray wamurhum amar bian yubaayicuu inay la mubaayacoodaan aayahay liman fiihi ninka meeshaa ku qoran waa nin aan la garanayn oo loo sheegayn inay la mubaayacoodaan ku amar hada kitaabu amiiri lmuminiin qad cahida fiihi lilkhaliifati ninkii khaliifka gadaashiyey noqon lahaa min bacdii noqon lahaa ayuu ku qoray meesha oo kala ballamay qad amaranii wuxuu i amray an aahuda inaan idinka qaado minku xaggiina albaycata inaan idinka qaado ballan liman walaahu faqaaluu waxay yidhaahdeen samcan liamiiri lmuminiin amiir lmuminiin waan maqlaynaa wadaacatan likhaliifatin yani khaliifatii khaliifkiisii min bacdihi wadalabuu laakiin waxay iga dalbeen an asta'dina lahum inaan u idmo calaa amiiri lmu'miniina lisalaami calayh marka waxaan yani dee noo ogolo waan waan raacnay waan la waan qaadanay ninkii uusoo qorayne laakiin waxaad noo waxaad noo ogolaataa inaan u tagno oo aan salaano faqultu waxaan u ihi nacam falamaa dakhaluu calayhi markay soo galeen qaala lahum wuxuu u yidhi ina hada alkitaaba kitaabkan aladii fii yadi rajaa bnu xaywat warqadaa ninka raja binu xaywan la yidhaha uu gacanta ku hayo huwa kitaabii anaa qoray wa fiihi cahdii baa ku yaalla ballankay lilkhaliifati aan la ballamay min bacdi fasmacuu maqla wa adiicuu adeeca liman wallaytu ninkaan madax inkaga dhigay wa baayacuu la mubaayacooda liman samaytu qofkaan magacaabay fii hada kitaab fadafiquu waxay guda geleen yubaayicuuna inay la mubaayacoonayaan rajulan rajulan nin nin baa baycadii looga qaaday ballankii wa uma kharajtu waan baxay oo bilkitaabi yani kitaabkii baan yani kitaabkii baan soo bixi uma kharajtu bilkitaabi maktuuman kitaabkii oo yani shabadaysan oo yani saasa khatiman baan soo bixiyey laa yaclamu axadun uusa ogeyn oo yani oo min alkhalqi ka mida maa fiihi waxa ku qoran hayri iyo wagayru amiiri lmuminiin aniga iyo amiirlmuminiin baa ninka meesha ku qoran og nin kaloo og ma jiro falamaa tafaraqa naasu dadkii markay kala tageen jaa-anii waxaa ii yimi cumar bin cabdicasiis baa iyimi faqaala wuxuu yihi ya abaalmiqdaam waa yani rajaa binu xaywa wey ina amiira almuuminiin rajulu nin weeye xasanu danni malihiisu ay wanaagsan tahay bi aniga anigu nin fiican ii malaynaya oo wax wanaagsan buu ii malaynaya wa kaana wuxuu ahaaday yuwalliinii mid itawallisiiyo min kariimi birihi waay wa kaana wuxuu ahaaday yuuliinii mid ila xidhiiriyo min kariimi birihi iyo wasaafi widaadihi ashay alkasiira waay waa nin aada wanaag iigu sameeyo oo dee wanaag buu ii malaystaa wa ana anugu akhshaa waxaan ka cabsanayaa an yakuuna inuu ahaaday qad asnada mid tiiriyay ilaya xaggayga min hada amri shay-an amarkaan yani mubaayacada aad nooga qaadaysa ballankaa inuu aniga iisoo tiiriyo aniga iga madax iga dhigaan ka cabsanayaae fa anshuduka allah ilaahay baan kugu dhaarinaya wa as'aluka waxaan kugu su-aalinaya bixurmatii xurmadayda iyo wamawadatiye an tuclimanii inaad i ogeysiiso in kaana fii kitaabi amiiri lmu'miniina shay-un hadduu ku sugan yahay yahusunii aniga ikhasinaya hadday wuxuu aniga igu socoto ii sheeg buu yidhi xataa astacifu aan yani aan ka cafis dalba waay xataa astacfiyahu aan ka cafis dalba min dalika qabla fawaati lfursa fursada intayna tegin war ninka intuuna dhimanin icafi aan dheh anugu madaxnimada ma doonaye hadduu aniga yahay niyow ii sheeg ilahay baan kugu dhaariyey faqultu lahu waxaan idhi bu ihi laa wallaahi baan ku dhaartay maa anigu bimukhbirika kuu warrami maayo xarfan waaxidan hal xaraf oo ka mida kuu sheegi maayo oo mimaa sa'alta canhu waxaad weydiisaa warqadaa waxaa ku qoran hal xaraf kaaga sheegi maayo fatawallaa canii waa iga dhaqaaqay buri wahuwa qadbaanu asagoo ii cadhaysan waay uma maa labisa muuse nagaani an jacanii inuu u yimi hishaam bin casmalik waa ninkii boqorkaa sulimaan walaalkii baa yimi wa qaala wuxuu yidhi yaa abalmiqdaam ina lii cindaka agtaada waxay igu sugnaatay xurmatan iyo wamawadatan qadiima waa saaxiib hore oo qadiim aan ahayn xurmaan kugu leeyahay nin yaho wa ina laka cindii agtayda waxaad ku leedahay shukran jaziilan waan ku abaal marinaya ee faaclimnii oo ogeysii bimaa fii kitaabi amiiri lmuminiin ninka meesha lagu qoray iisheeg si sira iigu sheegniyo nin walba waa shukaansanaya rajaa binu xayfa xaywataa la shukaansanaya nin walba wuxuu leey ii sheeg waxaa la rabaa in la ogaado fa in kaana haada alamru amarku ilaya haddii ninka meesha lagu qoray aan aniga ahay oo walaalkiis markuu dhinta asaga isku wado meesha sakatu waan aamusi wa in kaana ligayri ninkana haddii lagu magacaabina takalamtu haddaan hadlayaa ka doodayaye falaysa mithli anoo kale muusa ahaani man qof yunaxaa laga dheereeya can hada alamri anoo kale oo jooga in ninkan loo magacaabo munaasab ma ahee hadduu ninkan meesha ku qoran yahay niyo meesha aan iska dhiciyo ii sheegniyo hoos iigu sheeg walaka alcahdu walaka waxaa kuu sugnaaday cahdullaahi ilaahay ballankiis wain kaana dhe ka walaka waxaa kuu sugnaaday dhe cahdullaahi ilaahay ballankiisa anlaa adkura ismaka abadan inaana dhihin rajo binu xayfa binu xaywata ii sheegay yaa ballan ilaahay kugu qaadaya ma adiga magacaaga ma sheegaya weligii faqultu lahu waxaan idhi laa wallaahi laa ukhbiruka kuu sheegi maayo bixarfin waaxidin hal xarafa kaaga sheegi maayo mimaa asara ilaya wuxuu igu siraystay amiiru lmuuminiin fansarafa wuu tegey wa huwa yadribu yani asagoo garaacaya kafan bikafin asagoo gacmaha saa isugu garaacayo yaaban ninkasta si cajiiba oo la hadlay moogtahay asagoo saa gacmaha isugu garaacayo yaaban ayuu iga dhaqaaqay wayaquulu uu leeyahay liman yakuunu hada alamr war amarkan yuu u sugnaan doonaa idaa ana nuxiitu canhu haddii aniga laiga fogeeye talow yaa loo dhiibi doono walle ninka loo dhiibi doono humbaan aniga yani yaan u fadhiyaa yaan u fadhiyaa atakruju lkhilaafatu khilaafadu miyay ka bixi doontaa min bani cabdimelik cabdimelik wiilashiisa miyay ka bixi doontaa sulaymaan markuu yii cumar bin cabdilaiz markuu ninkaa waa nin fiican uqor markuu rajo ku yidhi muxuu ku yidhi sulaymaan bin cabdimelik laakiin yani cabdimelik wiilashiisa marna yani oo raalli uga noqon maayaan buri una dayn maayaan fitnay noqonaysaa soomau dhihin markaasuu ka yaabayo wy wax ka yani dadku dee wax ka madaxnimo jecel ma jiro waay ay marka atakruju lkhilaafatu min bani cabdimalik wallaahi baan ku dhaartay inii anigu la caynu awlaadi cabdimelik cabdimelik awlaadiisa ninka ugu fadli badanna waa aniga horta khilaafadu reer cabdimelik inay ka baxdaan ma ogolin buu yii ninka ugu fadli badanna waa aniga ogo halkii ku jiray waa aniga uley cabdimelik ninka la yihahdo halkii ku jirayna waa aniga waay madaxa waa hishaam bin cabdimelik waay madaxnimada la jeclaa nin walba wuxuu leey meesha anaa munaasib ah uma dakaltu waan galay buu ihi calaa sulaymaan bin cabdimalik baan u galay faidaa huwa yajuudu biruuxi naftaaba haysabo aba laga soo dhawaaday markaas fajacaltu waxaan guda galay idaa akhadathu sakratu markay qabato xanuunkii yani sakrada ahayd oo min sakaraati lmowti aye axrifuu waan leexinayaa naxwa alqiblati qiblada xaggeedaan u leexinayaa fa kaana wuxuu ada yaquulu mid yidhaahdo lii wa huwa yani yashhaqu isagoo yani leo nafti baa qaadayso aye lam yani dalika bacdu ya raja weli weye weli weeye yani markaan xagga qiblada ujeediyo wuxuu leeyahy weli weeye ay xataa facaltu dalika maratayn laba goor baan sidaa ku sameeyey on mar mula xagga ujeedinaya u leeyahay weli weeye falamaa kaanat ithaalitu markay aatay qaala wuxuu yidhi alaana ya raja haddaa la joogaayo ijeedi wa ay markay naftu ka baxaysa waa garanaya alaana ya raja in kunta turiidu an tafcala shay-an hadda haddaad doonta inaad wax igu samaysay fafcalu ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah ay faxaraftu waan jeediyey naxwa alqiblati famaa labisa ma nagaanin an aslama ruuxahu ruuxdiisa inuu dhiibi markiiba nafti baa ka baxday markiiba nafti baa ka baxday cinda dalika baan aqmaltu caynayhi labadii indhood baan laabay wasajadtu waan yani wasajadtu yani waan daday buu ihi sajaytuhu waan daday biqadiifatin khadraa busto oo cagaaran ayaa qurux badan baan sidaa ugu daday buuri wa aqlaqtu lbaaba albaabkii baan calayhi u xidhay wa kharajtu waan soo baxay fa arsalat yani way dirtay ilaya xaggayga zawjatuhu zawjadiisi baa iisoo dirtay tas'alunii canhu iyadoo i weydiinayso see yahay bay leedahay wax usoo gelayo rajo ahayn oo loo ogoliyay in usoo gala ma jiro dadki ehelkiisa o dhan waa laga celiyo ay marka zawjadiisa xaalkiisi baa weydiiso waxay tiri buu yihi see yahay wa tadlub waxay iga dalabtay an tandura ilayhi inay fiiriso aaya fashafaqtu waxaan ka cabsaday fashaqaqtu dhe waxaan waxaan balay canhu xaggiisa albaaba albaabkii baan sidaa ugu feyday wa qultu lirasuuliha qofkay iisoo dirsataa waxaanu idhi undur ilayhi fiiri laqad naama wuu seexday asaacata hadduu seexday bacda saharin dawiilin soo jeed dheer buu ku jiray tanii xalay iyo tanii shalay iyo ma seexanin soo maha hadduu yaro gamay aaye oo yar seexdee ee fadacuuhu iska daaya sidaa u sheeg sidaa u sheeg yani ninkii soo dirsatay buu tusay bal waa ka mid wuu dadanya mata barosaa ugu dadanye waa ka hadduu yaro gamay wax yar ka istareexay rafaadkii yani iska daa buu yidhi yani u sheeg aaye farajaca wuu noqday oo fa akbaraha wuu u sheegay zawjadiisii faqabilad way aqbashay dalika wa iqanad waxay yaqiinisay anahu naa'ibun hadduuba yar yani intii xoogaa uu naxariista helay uu yar gamay mas hurdada u qoonsan mayne daabaytir intuu ka xoogaa ha gamacsanaade ay waan daynayna gama miyaa jiro gama aan laga soo noqonayn waa dhintay uma axkamtu iqlaaqa albaabi markuu tii iga qanacday zawjadiisa iga qanacday albaabkii baan si fiican u sugay oo waan xidhay bur waan quflay ay waan adkeeyey bu ay wa ajlastu waan fariisiyey cindahu agtiisa xaarisan nin waardi ah asi qubyihii aan ku kalsoonay wa awsaytuhu waan u dardaarmay allaa yata yani allaa yatazaxzaxa inuuna ka ka dhaqaaqin can makaanihi xataa acuuda meesha albaabka ha ka dhaqaaqin ilaa aan kasoo laabta bu ay wa anlaa yudkhila inuusan u gelin cala alkhaliifati axadan abadan kaa-inan man kaana ninkuu doonaba ha noqdo ninka dadka ugu fadli badnaaba ha noqday nin kastoo kuu yimaada albaabka ha ka furin ilaa aan soo laabto ninna oma gelin kartid baan ihi bu waana nin uu ku kalsoon yahay bas wamalaytu waan tegey buu yidhi falaqiyanii annaasu dadkii baa ila kulmay wa qaaluu waxay yidhahdeen kayfa amiiru lmuminiin amiirulmuminiin see yahay faqultu waxaan idhi buu yidhi lam yakun ma uusa ahaanin mundu marida intuu xanuunsaday laga soo bilaabo askana minhu alaana wuxuu ka xasiloon yahay ma jiro walaa ahdaa uu ka degan yahay hadduu ugu degan yahay wuu xasiloon yahay y wuu degay hadda degmadii xaqiiqada ahayd buu degayba bas sakaraadkii baa dhaafay sooma faqaaluu waxay yidhahdeen alxamdu lilah ilaahay baa mahadle hadduuba nasri helo iyo caafimaade uu degay uma arsaltu waan diray ilaa kacab binu xaamisin baan u diray kacab binu xaamis waa ninkii shuradada saaxibu shurada ninkii ciidanka u weynaa ayaan u yeedhay fajamaca ahla beyti amiiri lmuminiin buu soo kulmiyey jamiican fii masjidi daabiq waxaan idhi ahlu beytkii oo dhan iigu yeedho masaajidka kusoo kulmi faqultu waxaan idhi buu yidhi markii soo ururiyey baayicuu la mubaayacooda liman fii kitaabi amiiri lmuminiin amiirulmuminiin warqadiisan aan hayo ninka ku qoran la mubaayacooda faqaaluu waxay yidhaahdeen qad baayacnaa waan la mubaayacoonay maratan oo nubaayicu ukhraa mar kalena haddaan rabto waan la mubaayacoonayna faqultu waxaan idhi haadaa amru amiiri lmuminiin amiirulmuminiin amarkiisi waaye baayicuu calaa maa amara bih mar labaad buu yidhi haddana dadka bayca ka qaade la mubaayacooda markaasay la mubaayacoodeen wa yacni marxaban baayicuu calaa man amara bihi waliman samaa ninkuu magacaabay fii hada alkitaabi kitaabkan almakhtuumi ee yacni baksadeeyey oo yacni shaabadaysan kitaabka ku qoran yani magaca ninka ku qoran magaciisa ku qoran la mubaayacooda fa baayacuu way la mubaayacoodeen rajulan rajulan rajo naftiisaa gacanta ka qaadayo ninka warqadan ku qoran ballan ilaahay weeye in la mubaayacoonan raacayno adeecayno nin walba saasoo ballan oo ka qaada ay inayna hadhow khilaaf geenin baa la raba ay falamaa ra'aytu markaan arkay buu yihi anii anigu qad axkamtu lamra amarkii inaan sugay qultu waxaan idhi buu yidhi ina saaxibakum qad maata sulaymaan bin cabdimalik waa dhintay baan idhi ninkii boqorkaa mowde waa dhintay wa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waa tacsiyadii bas waa dhintay ninkaas wa qara'tu markaasaan aqriyay calayhim dushooda alkitaaba farqadiina intaan furay baan markaa hortooda ku aqriyay falama intahaytu markaan soo gaaray ilaa dikri cumar bin cabdicasiis ninka uu khaliifku ka ballamay ee uu aada la mubaayacooteen oo uu amarka ku wareejiyeyna waa cumar binu cabdicasiis markaan idhi naadaa waxaa dhawaaqay hishaam bin cabdimalik hishaam bin cabdimalik waa ninka hadaawsu imaanay o lahaa nin aniga iiga owleysan ma jira ninkii lahaaway soo ma aye ninkii baa dhawaaqay laa nubaayicuhu abadan weligaana la mubaayacoon mayna ha isku daalin aye la mubaayacoon mayna faqultu waxaan idhi waxaan idhi bu ihi idan wallaahi adribu cunaqaka qoortaan kaa goynana kaan kaa goynayaa maxaa yal amar buu qabaayo khaliifkiibaa amray ninkii ciidamaha weynaana waa garab taagay ciidankiisina waa diyaar yaa isdiidi karo isdaqaajin karo ninkii diida qoorta halaga jaro yii suleymaan bin cabdilla saas ku amray ninkii diida kurka halaga gooyo waa ninka muslimiinta khilaafku keenaye hala dilo ninkii diida soo ma marka kurkaan kaa goynaya ay qum istaag oo fabaayic hadda istaagoo la mubaayaco buuri qasab kuma waayo aaye faqaama wuu istaagay yajuru rijlayhi asagoo labada lugood jiidayo falama intahaa ilaa cumar cumar markuu gaaray qaala wuxuu yidhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wa huwa yastarjicu limasiri lkhilaafati ilaa cumar duuna yani ay duunahu wa duuna ikhwatihi min awlaadi cabdilmalik isagoo gacni lagu hajiidayo yani u imaado kaasuu la mubaayacodoo gacanta saaray markaasuu yihi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ninkii dhintayba kama murugsanee wuxuu ka murugsan yahay khilaafadan wareegtay ayaga ka wareegtay cumar bin cabdiaziz wareeg ay ma khilaafadii baa wareegtay buu leeyahay oo yani cumar bin cabdimiye u wareegtay oo ma owlaada cabdimalik bay ka tagtay wa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun asna wuu istirjaacsaday wa kaana yastarjicu limasiri lkhilaafati ilayhi calaa kurhin minhu cumar bin cabdicasiis muxuu ka istirjaacsanayaa khilaafada tan loo loo magacaabay asaga oo lagu ballanka lagu lagu qaaday yuuba raalliba ka ahayn ninna wuxuu yani u dagaalamaya hala ii dhiibo ninna wuxuu leeyahy inaa ilaahi wa inaa ma qaadi kara maxaa laigu dhiibo ma rabe e maxaa laigu dhiibo nina leeyahy bal labadina say u kala fogyihin fiiri ya maasha allah fa kaanat waxay ahaatay baycatun bay fa kaanat baycatan bay noqotay jadada allaahu b fiiha lilislaami ilaahay uu islaamka u cusboonaysiiye aayahay jadad allahu fiiha lilislaami shabaabihi wa rafaca liddiini manaarahu minaaradiisana uu u taagay waayo faduubaa yani janno likhaliifati lmuslimiina bay usugnaatay sulaymaan bin cabdimalik faqad abraa wuxuu beri yeelay dimatahu dimadiisii amaama allahi bitawliyatihi markuu yani tawliyada ku wareejiyo u dhiibay yani uu u welisiiye arajula saalixa ninkii wanaagsana wa hanii'an yani bogaagsi iyo khayrna ha u sugnaado liwasiiri sidqi ninkii wasiirka ahaa ee runta ahaa raja binu xaywo faqad nasaxa lilahi ilaahay buu u naseexiyey walirasuulihi buu u naseexiyey waliaimati lmuslimiina u naseexiyey intaasoo dhiba rajo wuxuu u marayaa ummadda inuu nin wanaagsan oo yani mas-uuliyadda munaasabo inuu qabto intaasoo dhan u maraya fiir marka naseexuu bixiye ninkaas wajaza allaahu allaha yani ku jazeeyo albidaanata jameecadii asaalixata a wanaagsaneed alkhayra ee khayrka badnayd wa bidaana yani waxaa la yidhahdaa bidaanatu rajuli khaasatu wey ninka madaxda dadka la taliyatiisa ayaa bidaano la yidhaha hadday bidaano wanaagsan ku aada haysatana ilaahay wuu ku hanuuniyey bidaanatu sharin dad xun un hadday wasare ku yihiin oo kula talinayaanna hadee khasaaro waa ku meelo gebi unbay kaa tuurayaan meel jiri bay kaa tuurayaan ay marka bidaanadii khayrka badnayd yani waa rajaa binu xaywe xaywatee yani allaha jazeeyo wa walaqaahaa alajra ajrna allaha la kulmiyo ay fabisanaaha fabisanaa ra'yaha bidaanadaas ra'yigeedii yacni iftiinkiisii yyahtadi lakhyaaru akhyaartii ku hanuuneen almaxduuduuna la dheefiyey almuwafaquuna la waafajiyey oo min dawi suldaani ka midow ninka suldaanka waxa uu ku toosayba ra'yigu toosay waa ninkaa yani la taliyaha wanaagsan ee runta wasiiru sidqiga ee yani ilaahay ka cabsaday waayo radia allahu canhum wa ardaa allahu subxaanahu wa tacala aclam caamir bnu shuraxbiil almacruufu bishacbiyi kaana shacbiyu waasica alcilmi cadiima alxilmi wa inahu min alislaami bimakaan qaalahu lxasanu lbasriy kaana shacbiyu ninka shacbi la yidhaahdo wuxuu ahaaday waasica alcilmi nin cilmigiisu waasac uu yahay cadiima alxilmi dulqaadkiisuna uu weyn yahay wa inahu asagu min alislaami islaamka xaggiisa bimakaanin meel weyn buu ka joogaa islaamka ninkaas ayuu ka joogay xasanu basri ayaa sidaa yidhi waaye isku zaman ahaayeen lisiti sanawaatin lix sano khalad tagtay min khilaafati alfaaruuq ridwaanullaahi caleyh khilaafadiisi yani sid cumar marka yacnii lix sano ay tagtay yaa wulida lilmuslimiina muslimiinta waxaa loo dhalay mawluudun canug baa loo dhalay wiil baa loo dhalay naxiiluljismi da'iiluljirmi canug jirkiisu uu yar yahay naxiiluljismi waaye da'iiluljirmi oo haddana yacnii aada u jil yaroo dhuuban ayaa dhashay waaye daalika yacni jismigaa yar iyo daciifnimadaasna waxaa keenay lianna akhaahu walaalkii waa canugii mataanka la ahaa ee lianna akhaahu walaalkii zaaxamahu calaa raximi ummihi walaalkii oo yacni mataan la ahaa ay caloosha iskula jireen baa wuxuu ku cidhiidhiyey calaa raximi ummihi buu ku cidhiidhiyey falam yadac ogamuusa tegin lahu asaga majaalan fursadba umuusaynin linumuwi inuu ziyaado way canugaas oo labada canug mid baa la yidhahdaa markay mataamaha yihiin midkanaa lagu jiifay baa la yidhahdaa soo ma mid baa daciifa labadooda waay marka walaalkiis baa yacni ka korreeyey oo ku jiifayo marka kaas baan mani marnaba maj yani fursadba siininba inuu canugaa yar koro oo xoogaa uu ziyaado waayo laakinahu wiilka sidaa ha noqdee oo yacni labadan mataamaha midkii yacni jilka yaraa ama aadka u jismiga yaraa ee dhuubnaa ha ahaadee lam yastadic muusan awoodin midkii walaalkiis ahaa ee uurka hooyadii ku cidhiidhiyey bacda daalika markay bannaanka usoo baxeen ay dhasheen an yusaaximahu inuu ku cidhiidhiyo aayahay laa huwa asaga waa kii mataanka laahay walaalkii ahaa walaa kayruhu kayrkii oo yani wiilashii kale ana fii majaalaati alcilmi cilmiga majaalaadkiisa laakiin wax ku gaara waa lawa ninkaas oo ku cidhiidhiyo iyo walxilmi dulqaadka iyo walxifdi xifdiga waaye fahma badnaanta iyo walfahmi fahmiga diinta la fahma surcat lfahmiga iyo walcabqariyati rujuulada iyo raganimada waay wax ku cidhiidhiya waa la waaye caloosha unbuu ku cidhiidhiyey laakiin banaanka markuu yimid sifaadkaas inuu ku yani ku gaaro waa yani waa laga waaya canuga kaloo mataankaawa asaga iska dhaafa xataa raggi kale ayuu ka dheereeyey ninkan daalikum canugiinaasu huwa caamir binu shuraxbiil weeye caamir binu shuraxbiil alximyariyu ree ximyari loo nisbeeye almacruufu lagu yaqaanay bishacbiy shacbi baa lagu yaqaanay naabiqat lmuslimiina fii casrihi buu ahaa nin shaacirahoo aada u cajab badanoo milu naabiqoo kaleeta weeye fii casrihi zamankiisa waaye nin kaamilu ah wurido shacbiyu waa la dhalay filkuufati buu ku dhashay yacni dalka ciraaq buu ku dhashay magaalada kuufa la yidhaahdo wa fiiha filkuufati buu nashaa ku barbaaray laakina almadiinata almunawara magaaladii madiine ahayd ee nuurka badnayd kaanad waxay ahaatay mahwaa fu'aadihi qalbigiisu waxa uu jecel yahay madiine unbay ahayd waay madiinu aada u jeclaa wa madmaca nafsihi naftiisu waxa ay ku fikirayso damcaysa madiine unbay ahayd waay fa kaana wuxuu ahaa iyo ummuhaa madiine mid u qasdo min xiinin buu u qasdayaa liaakhara ilaa aakhara laga gaaro wakti buu tegayaa haddana wakti kaleu tegayaa madiinuu tegayaa markas muxuu marka u aadayaa liyalqaa inuu la kulmo oo saxaabata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam saxaabta nabiga inuu la kulmo waliya'khuda inuu qaato oo canhum xaggooda kitaab yacni inuu ka qaato cilmiga inuu ka qaato waaye waliya'khuda canhum inuu cilmiga ka qaato kamaa kaana saxaabatu asxaabtuba siday u ahaayeen alkiraamu wan wanaagsana iyo ummuuna kuwa u qasda ayaguna alkuufa kuufayba usoo qasdayeen magaalada uu ku dhasho ciraaq baa markaa yani dadka asxaabta markaa badankoodii soo aadi jireenoo dhinacana ay markaa yani xoogga u socday waa dhinacana loo socday maxay marka asxaabtu yani kuufo ugu soo qasdayaan liyatakhiduuha inay ka yeeshaan mundalaqan liljihaadi fii sabiili illah yacni saldhigga looga duulayo jihaadka looga baxayo inay ka yeeshaanoo dee markii yacni furs lala dagaalamayey halkaa mandiqada laga dagaalamaya halkaasee basre iyo kuufa laga duulaya waay waa islaamka qaacida u ahayd waaye qaacida askariya caskariya ow amase daaran maxayba usoo guurayaan oo usoo qasdayaan daaran inay ka dhigtaan liiqaamatiin asxaabta qaarna waxayba doonayaan inay yani ciraaq degaanbo fa utiixa waxaa loo suurtageliyey waa shacbi waaye ninkii shacbi la odhan jiray fa utiixa lahu shacbi waxaa u suurta gashoo loo fududeeyey an yalqaa inuu la kulmo naxwan wax la mida yani qadran min khamsi miatin min asaxaabati alkiraam shan boqol oo saxaabi inuu la kulmaa u suurtagashay wa an yarwiya inuu ka wariyo can cadadin kabiirin cadad weyn oo fara badan oo min jillatihim asxaabta raggooda waaweyna inuu cilmiga ka qaataa u suurtagashay waay raggaa waaweyn yaa ka mid ah min amhaali caliy bni abi aalib wa sacd ibni abi waqaas wa zayd ibnu saabitin wa cubaadata bnu saamit wa abi muusa alashcariy abuu muusa alashcari wa abi saciid alkhudri wnucmaan ibnu bashiir wa cabdillaahi bni cumara wa cabdillahi bni cabaas wacadiy bni xaatim wa abi hurayrata wa caaishata umi lmu'miniin iyo wakayrihim wakayrihim buay rag yani asxaabta ajilada iyo kuwo la mida ayuu talmiid u noqday oo cilmiga ka qaatay ninka shacbi layidhaha waqad kaana shacbiyu wuxuu ahaa fatan buu ahaa nin dhallinyaro ah mutawaqida zakaa'i yacni fahmadiisuna ay aad zaa'id u tahay waayo yaqida alfuha- fu'aadi qalbigiisuna uu baraarugsan yahayoo waxsoo waa nin fahmo badan ee wuxuu maqlo qabanayo waayo baraarugsan murhafa dihni dihnigiisuna uu daqiiq yahayoo wax yar xataa kama dusayaan waayo daqiiqa alfahmi fahmigiisuna uu daqiiq yahay waa nin xaadiq oo aada u fahmo badan aayatan buu ahaa mucjizo fii quwati alxaafidati wadaakira xifdiga iyo daakirada markii la sheegayo aayad buu ahaaba shacbi wax lala yaabay buu ahaa way aayad buu ahaa aayad aayad faqad ruwiya canhu waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi maa katabtu maana qorin sawdaa khad maana qorin fii baydaaa warqad kumaana qorin qadu weligey weligey qalin iyo warqad isma saarin buu yidhi ama qalin iyo yani yani tawaad iyo weligey ismaana saarin loox buu leeyahay ama shay wax lagu dhigo waay waktiga hore yani hadaa la isticmaali jiray khadaanu yani tawaada ku jirto waay maana isi saarin buu leeyahy wax kumaana qorin walaa xadaanii rajulun iima sheekeenin iima sheegin bixadiidin xadiid ilaa xafituu waan qabanayaabuu intaa uu wada asaga uu sheegayo umbaan xadiidka ka qabanaya qoraalba ooma baahni walaa samictu maana maqlin buni min imri'in qof kalaaman hadal weligay kamaana maqlin uma axbabtu aan jeclaada an yuciidahu calaya inuu iigu celiy marba hadduu hal mar ii sheego weligay iigu celi maana dhihin bui mana aana jeclaanin maana dhihin bui mar yaa kugu celiyo aad qabatid cajalad camal unbuu ahaa bas wuxuu saa loo sheegaba wuu duubayaa un khalaas mana ka fakanayso waqad kaana alfataa wuxuu ahaa wiilkaa dhallinyarada ah muwallacan haddana mid lagu mamanaysiiyo o la jeclaysiiye bilcilmi cilmiga mashquufan buu ahaa mid aad loo jeclaysiiyey bilmacrifati aqoonta way macrifada inuu diinta fahmo ayuu aada u jeclaa way yabdulu wuu dhiibayaa fii sabiilihimaa ay sabiili alcilmi waalmacrifa cilmiga iyo macrifada wadadooda an nafsa iyo wanafiisa wuu ku bixinaya naftiisa iyo wax alla wixii qaali oo heli karaba siduu cilmiga ku gaari lahaa ee macrifo ku yeelan lahaa buu ku bixinaya wayastashilu wuxuu sahlanayaa min ajlihimaa ay min ajli alcilmi waalmacrifa cilmiga iyo macrifada suuroobideeda wuxuu ku sahlanayaa yani almasaaciba wixii adag oo dhan wixii dhib yani mar hadduu yani diin baranayo ama diinka meeshuu ka helayo wax alla wixii dhiboo soo gaarayo o dhan dan kama gelaya waa u adkaysanaya wuu adkaysanaya marka qofku hadduuna yani waxyaalaha dhibko mashaqooyinka oo dhan uusa sahlanin waxa uu doonayo ma gaaro shaacirkii wuxuu yidhi la astashlana sacba ow udrika almunaa faman qaadat yani aamaalu ilaa lisaabirin la astashlana sacba dhibka iyo dhibaatooyinka ayaan sahlanaya waxba ka soo qaadi maayo wax alla wixii dhiboo aan la kulmaayu le ow udrika almunaa ilaa an udrika almunaa yacni yididiiladayda iyo dantaan doonaya ilaa aan ka gaaro maxaa yeelay faqad yacni waayahay famaa qaadat ilaamaalu ilaa lisaabirin bu yididiilooyinka maba u hoggaansamaan ilaa lisaabirin ninkii sabro mooyaane dadka madaxnimada doonaya soomaalia intay mucaaribnimo iyo dhib marayaan ay jabhadaynayaan intaa aad madax noqotin muu intaa dhib u maraya waxaa laga yaabaa intaasoo sane inuu duurka ku jiray oo intaasoo sane uu wareegayey oo meel kastoo khatara uu gelayey oo halkaa uu marayey marka dambe ninka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo bacda yani cashara siniin ama bacda cishriina sana ama bacda alaasiina sana yuu ninkii madax noqday baa laleeyahy intaa markuu un dhibtamay aa malanaysaa marka marka tii adduunyadayda haddaa intaasoo dhiba u martay darajatu yani aakhira maxaad umalaynaysaa wixii kugu soo gaaraya o dhan waa inaad waxba ka soo qaadin ay xeraha yani xerihii hore talaamiiddii hore markay wax akrisanayaan beytiinay soo qaadan jireen waxay ohan jireen yani gaajada iyo rafaadka iyo qurbada iyo yani liididda lagu liidaya meelahaas ka fadhida iyo waxaasoo dhan waxaa la rabaa inaad u adkaysato waxbaha ka soo qaadin hadhow waxaa u adkaysanay hadhow ma helaysa yani cilmiga yani wanaaggiisii ma gaari kartid waay waxaas waa inaad marka hore ku sabarto marka shacbi ninka la yidhaahdo wuxuu iska sahlan jiray masaacibta waxa dhibka oo dhan fii sabiili almacrifati yani waalcilmi waay cilmiga iyo macrifada gaaridaankooda wax kastoo dhibaya mashaqo kasta waa ku xumbaaraya dhabarku saaranaya id kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahdo low ana rajula nin saafara hadduu safro min aqsa shaam shaam meesha u dambaysa hadduu ka safro yacni waa dhulkaas syriya masalan ka soo qaada hadduu ka soo safro ama lubnaan oo kale iyo halkaa hadduu ka soo safro ilaa aqsal yaman yaman meesha u shishaysa uu tago oo fa xafida uu soo xifdiyo kelimatan waaxida hal kelimo kelimadaasoo tanfacuhu anfacaysa fii maa yastaqbilu min cumrihi yacni wakhtiga soo socdo cimrigiisa kelimo uun anfacayso uu ku intifaacayo hadduu soo barto la ra'aytu anigu waxaan ra'yeynayaa buuri ana safarahu lam yadic ninkaas safarkiisu safar la yacmay ma aha way xeeli hal kelimo xigmuhu soo helay oo qaali ah ayuu soo helay uu ku intifaacayo waay aakharadiisa anfacaysa marka dhib kasta inaad adduunyada umar yani waxaa la rabaa inaad diinta u marto wax kasta aad u adkaysataa la doonaya waqad balaqa wuu gaaray min cilmihi cilmigiisi yani ninka shacbi la yidhaahdo anahu kaana yaquulu anahu asagu kaana wuxua yaquulu mid yidhaahdo aqalu shayin tacallamtuhu ashicr aqalu shayin shay midka ugu yar shaygaasoo tacallamtuhu aan bartay ashicru shicirka wey wax aan bartay horta shicirka ugu yara cilmiga anagu aan aqaano inta fani markii la qaybiyo shicir baa ugu yar waxaan bartay walow shi'tu haddaan doono an yani la unshidanakum aayah la unshidukum waan idin inshahaadayaa minhu shicirkaa shahran bil baan wadayaa buu leeyahy duuna an uciida shay-an miman anshadtuhu waaye haddii aan doono waxaan bartay shicirkaa ugu yaraaye hal bil oo kaamila ayaan wadi karaa buu ihi habeen iyo maalin baan dareerinayaa shicirkii oo kuwii horey aan usoo akriyeyna aana dib ugu noqonaynin buu leeyahy aya waana cilmiga aan bartay kii ugu yaraa way cilunta kale maxaad u malaynaysaa marka wa kaanad waxay ahaatay tucqadu mid yani loo yani loo xidho oo lahu asaga xalaqatun xalaqo fii jaamici kuufa magaalada kuufe uu ku dhashay uu ku barbaaray uu joogi jiray yacni xalaqad weyn buu ku lahaa masaajidka jaamica kuufa waay fa yaltafu nnaasu dadkii baa yacni xilqaynaya xowlahu gaarkiisa zumaran zumaran jameeca jameeca iyagoo ah xilqatan bacda xilqatin xilqatin bacda xilqatin ilaa ay xilqadii ay weyninka ka badato waay walxaal asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam axyaaun ay yihiin marka yacni shacbi xerta loo noqonayo sidaa cilmiga looga qaadanayo asxaabu rasuulillaahina waa nool yihiin waa joogaan ogow yaruuxuuna wayaqduuna bayna adhuuri innaas waxay yacni subxii yacni kala hayaan galabtiina soo caraabayaan oy sii soconayaan soo soconayaan dadka dhexdooda marka ayagoo saxaabatu rasuulillaahi ay joogaan yuu mufti noqday ninkaa la yidhaha shacbi oo dadku diinta ka qaadanaya oo saa cilmiga looga qaadanayo bal ina cabdillaahi ibna cumara cabdillaahi ibna cumara radia allahu canhu samicahu wuu maqlay daata marata ninka cabdillahi ibna cumar loo jiray cilmiga badnaa ee aada cibaadada ugu dadaali jiray mujtahidka ah ayaa wuxuu maqlay daata